guddiga doorashooyinka somalilan ayaa soo saaray maalinta ay qabanayaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada iyada oo uu soo gudbiyey qoraalka taariikhda ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyadoo sida sharciga doorashooyinku qorayo uu madaxweynuhu digreeto kusoo saari doono muddo shan iyo toban cisho gudahood ah maalinta ay doorashadu dhacayso warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule guddiga doorashooyinka somalilan ayaa soo saaray qoraal ay rasmi ahaan ugu shaacinayaan wakhtiga ay rasmi ahaan ku qabanayaan doorashooyinka somalilan iyagoo qoraalkan ku sheegay in ay bisha shanaad koob iyo soddonkeeda sanadkan laba kun koob iyo labaatan ay ugu tala galeen ama u qorshaysteen in doorashadu ay qabsoonto maalintaasi waa doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka somalilan oo ah mid oo halmar dhacaysa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac ayaa u sheegay warbaahinta sida ay ugu tala galeen iyo kulankan ay madaxweynaha la yeesheen aynu isugu nimi inaanu idinla wadaagno maadaama ay diiwaangelintii ilaahay mahadii inoogu soo dhammaatay nabadgelyo dalkana laga soo wada qabtay sidaa sheegtay talaabada inagu xigtaa waa doorashadii sidaa darteed shuruuc iyo waktina leh madana madaxweyne komishinka doorashooyinka qaranku markuu arkay qorshaha wadajirka ah ee ay isla qaateen komishinka doorashooyinka iyo xusbiyada qaranku u dhignayd in muddo sagaal bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabaysa bisha sagaalaad kuna ekayd bisha sanaad ka markuu arkay qodobka lixaad firqadiisa koowaad labaad saddexaad ee xeer xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer oo komishinka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay cayimaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso waxaanu halkan kuugu soo gudbinaynaa warqadii cayimaada oo aanu ku cayinay koob iyo soddonka bisha shanaad labaatan koob iyo labaatanka sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu kusoo saaro dikreeto shan iyo toban casho gudahood komishinka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinay intaasi kadib madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa isaguna dhinaciisa soo dhoweeyey qoraalka ay guddiga doorashooyinka somalilan ay ku qorsheeyeen in doorashada ay qabtaan koob iyo soddonka bisha shanaad laba kun iyo koob iyo labaatan oo sanadkana aadbaan umahadnaqaynaa inoogu soo dhameeyey brograamkii ama hawshay ahayd diiwaangelinta codbixiyaasha nabad iyo si ammaana iyo dadkoo muujiyey inay diyaar u yihiin doorasho iyo xamaasad doorasho jacayla bariya galbeedba qaran ahaan waxaa laydinku mahadnaqayaa hawshaa qaranka u qabateen iyo ilaahay guushaa inoogu dhameeyey oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteedana idinku aad qaadateen dhibteedii guulla aad kusoo hoyseen dowlad baa qaran ku yeelanaysaan dabeecadana waa inagana joogaynaa maanta tuu nimid arrintii sharciyad ah oo doorashada ku saabsan hawlaheeda oo kole dee waa arrin xeer ka qoray ah oo mudaysan oo maalinba tallaabo la qaado xukumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo dowladdaba waxaan filayaa maanta somalilan xafiis kasta iyo golo kastaaba inuu diyaar yahay si doorashada ay si wanaagsan ugu ceelin ka qayb galeen marka waa soo dhaweynaynaa wixii tale iyo arrin aad la socotaan waxaana inoo ballana intay doorashada ilaahay idamkiisa ay nabad inoogu dhammaanayso inaynu dhammaan haraga ka joogo waa idin garab joogaynaa hawsha waa idinla wadaynaa dhibaatooyinka idin haysta iyo howlaha iyo culayska ay leedahay iyo baresharka waa idin tixgelinaynaa wixii aanu idinla qaban kara waa garab taagan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey guddiga doorashooyinka somalilan isagoo ku tilmaamay in hawsha ay gacanta ku hayeen ay tahay mid baaxad le islamarkaana culays fara badan tallaabadan ayaa ka dambaysay markii ay soo gabagabowday diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan oo sagaal iyo labaatankii bishii noofembar ee sanadkii tegay ee laba kun iyo labaatankii ka bilaabantay somalilan taasi oo soo gabagabowday toddobaadkan aynu ka soo gudubnay khadar maxamed cakule v o e hargeysa